nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isagana faraya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay ugu qoran tahay bugga towraadka weli waxaynu ku guuda jirnaa kutubka towraadka uu qoray nebi muuse bal raximahullahu taariikhda reer bani israa'iil waxaa jiray nin reer ramatoyin samooyin ahaa oo degna dalka buuraha ahaa ee reer afaryem magaciisana waxaa la oran jiray qaalnaha oo wuxuu ahaa ina yaxram iyo ina cilmow ina tawhu ina suuf wuxuu ahaa reer cifraad oo wuxuu ahaa laba naago wuxuu lahaa laba naagood midooda magaceeda waxaa la oran jiray xana hatan kalena magaceeduna waxaa la oran jiray fanaan caruur bay lahayd laakiinse xana ma lahayn oo markaasuu sanadka sanad wuxuu ka bixin jiray magaaladii oo wuxuu u tegi jiray inuu rabbiga ciidamada shiloom ku caabudo uu alibari u bixiyo oo ceeli labadiisii wiil oo wuxuu ahaa xafnooy iyo fenisaa oo rabbiga wadaado oo celileh oo labadii wiil oo ah xafnooyn oy wadaado bay ahaayeen dalkii reer banu israa'iil oo ceelaalihii maalintii ugu laga bari bixiyey ayuu qayb siiyey naagtii fananaa iyo wiilasheeda iyo gabdhaheeda oo dhammu laakiinsi xanaha wuxuu siiyey qayb labalaab ah waxaa yeelay xanaha wuxuu jeclaa laakiinse rabbiga maxal keedi xidhay tii dhibay dhibi jirtay ayaa uga caadi siiyey si ay uga xanaajiso maxaa yeelay rabbiga maxalkeeda xidhay oo intuu saas yeelay sannad ka sannad markii ay guriga tagtay ayay ka xanaajisay iyadii taasi daraaddeed way oyday oo waxba ma ay cunin markaasaa ninkeedii ceflaana wuxuu iyadii ku yidhi xanaa maxaad u ooyeysaa oo maxaad wax u cuni weyday oo maxaad qalbigaagu u xumaaday miyaanay annagu toban wiil kaga wanaagsanayn sidaa aawadeed xanaa way kacday markii ay shiloox wax ka ku cuneen oo ay wax cabbeen dabadeed haddaba wadaadkii caliim ahaa wuxuu ku fadhiisiiyey korsigiisii oo agiyiil macbuudka ilaaha korkiis tirtiisa sidaa awadeed xanaa waxay kacday markii ay shexool wax ka cuneen oo ay wax ka cabbeen dabadeed haddaba wadaadkii celee ahaa oo ummaddii reer bani israa'iil la jiiray wuxuu fadhiisiiyey korsigiisa oo agyaalay tiirkiisa iyagu aad bay uga murugootay oo intay oyday ayay rabbiga baryaday markaasay nidaar nidaartay oo waxay tidhi rabbiyow ciidamo ciidamow haddaad fiirisid dhibta aan noo addoontaada ahu qabo oo aad ii soo xasuusatid ee aadan iloobin anoo addoontaada ah laakiinse aad isiiso wiil markaas cimrigiisu oo dhammu wuu ku siinayaa rabbigow madaxiisu madiil lama marin karo oo intii rabbiga hortiisa ku baryootay ayuu ciil furay afkeedii haddaba xanaa waxay ka hadashay qalbigeeda oo bishimaheeda keli ayaa dhaqdhaqaaqayay laakiinse codkeedii lama maqalin sidaa daraaddeed celi wuxuu mooday inay sakhraantay markaasaa celi wuxuu iyadii ku yidhi ilaa goormaad saqraamaysa qabriga aga iskaga fogey ummaddaasi waxay ahaan jireen ummada wasaq badan oo isticmaali jireen qamriga iyo caabudi jireen sanabada markaasaa xana u jawaabtay oo ku tidhi maya ee waxaan ahay naag ruuxeedu murugsan yahay oo aanan cabin qamri iyo waxa laga sirqaamo toona laakiinse naftayda rabbiga ku baryaya ano addoontaada ah ha igu tiri gabadh xun iyo waayo welwelkayga iyo xanaaqayga batay awadeed ayaa ilaa haatan u hadlayay rabbiyow magacaagu dunida oo dhammu ku fiicana waayo sharaftaadii waxaad ka sarraysiisay samooyinka oo waxaad xoog u yeeshay afka oo waxaad xoog u yeeshay afka ilmaha yaryar iyo cunugooga waana cadowyaashaada daraaddooda si aan u aamusiisid cadowga iyo ardoonka markaad ka fiirsado samooyinka farahaaga laga sameeyey iyo dayaxa iyo xidigaha aad amartay bal waxaa dadka uga xasuustaa iyaga iyo wiilkii aadanaha oo aad u soo booqatay waayo waxaad isaga wax yar ka hoosiisay malaa'iga waxaadna taaj uga dhigtay ammaan iyo murwad oo waxaad isaga ka dhigtay inuu u taliyo shuqulada gacmaha oo wax weliba cagihiisaad ka hoosiisay indhaha iyo indhaha iyo lo-da oo dhammu iyo waxyooyinka duurka jooga iyo haadka hawada iyo kalluunka badda iyo wax allaale waxa ku socda wadooyinka badaha rabbiyo magacaaga dunida ku fiicana taasi waxay ahayd naagta carmalada sidaa ay ugu qoran tahay bugga u qoray nebi muuse bal raximahullaahu ee towraadka dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su-aal ah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imailka yagu waa radio somaly one at gmail dot com
dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeenna jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilkayagu wa radio somaly one at gmail com mar labaad imeilkayagu wa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo